بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية مسألة اللوات في تحديد الصلاة صلاة حدينتاد dhexdiisii ayay ku saabsan tahay allatii salaadaasoo yajuusu bannaan fiiha dhexdeeda alqasru gaabayn ku bannaan tahay masalada labaad waxay ka hadashaa salaada eel in la gaabiyo bannaan tahay waa salaadee xad ma leedahay salaadaha dhan miya ama qaar ka mid ah waay kuwee waaye haddii qaar ka mida ay yihiin xaddu i taallo salaadaha la gaabinaayo waa xaddee kulligoodu maba ahanee qaar ka mid ah waaye qaar ka mid ah hadday yihiinna kuwee waaye xad xaddeed maxay tahay kuwee waaye le laga wada almasalatu athaaniyatu masalada labaad fi taxdiidi salaati salaadii xadaynteeda dhexdeeda ayay ku saabsan tahay allatii salaadaasoo yajuusu fiiha dhexdeeda yajuusu lqasru waay gaabeyn bannaan tahay fiiha dhexdeeda in la gaabeeyo bannaan tahay asalaatu salaada allatii taasoo yajuusu bannaan fiiha dhexdeeda alqasru gaabin hiya ayada asalaatu waa salaadii arubaaciya hee afar ley loo nisbeeyo waay afar ley loo nisbeeyey afar rakacdood loo nisbeeyey macnaha waya salaadaasina tee waayo hee salaatu lduhri duhurka salaadiisii waay walcasri casarka salaadiisii waay walcishaai cishada salaadeedii waay saddexdaas salaadood oo ah mid kasto afar rakacdood waaye xaddoodii waa intaasi intaasa khaas ku tahay walaa tuqsaru lama gaabinayo salaatu subxi subax salaadiisii lama gaabinayo waay subax salaada subax lama gaabiyo walal maqribu maqrib salaadiisina lama gaabinayo maxaa u daliila ijmaacan biijmaac alculamaa waa la isku waafaqsan yahay in labadaasi aan la gaabinaynin lificlihi nebiga ficilkiisina waa u daliil sala allahu alayh waala alihi wasalama isaga ma gaabinin waxii afartan ka soo haray ee saddexdan ka soo haray salaada duhurka salaada casarka salaada cishaha saddexdaasi wixii aan ahayn oo nebiga gaabiyey ma jirto waayo iyo wa asxaabihi wa ficli asxaabihi waayo asxaabtiisii ficilkood ayaa u daliila min bacdihi nebiga gadaashiisii aynu ficilkooda saas u ahaa waa isku waafaqsan yihiin dhammaantoodii saxaabada salaad saddexdaasi salaadood aan ahayn ayaga gaabiyaan ma jirto idan adigana intaas mooyaane inta kale waxay kale kuwa kale inaad gaabaysid kuma banaana haddaad samaysid faqad khaalafta assunnata walijmaac waliqowli cabdillaahi iyo cabdillaahi warkiisii ayaa tusina ibni cabbaasin ah radia allahu canhuma farad allaahu ilaahay waa farad yeelay asalaata salaadii calaa lisaani nebiyikuma ku farad yeelay dushiisii nebigiina carabkiisi dushiisa ku farad yeelay oo asagaa idin sheegay oo inay waajib tahay salaadaasi farday tahay fil xadari xadarka gudihiisii arbacano in la dukanayo xadarka maxaa laga wadaa muqiim waay nagaashada oo qof kastoo meeshii beledkiisii ah deegaankiisii ah asigu markii uu joogo inuu dukunayo afar afar hee inay farad tahay wa fi safarina rakcatayn safarkan rakcatayn waay idan salaada markii horeba afar afar ayagoo waa la farad yeelay goormaa la dukunaya marka afarka markii muqiim qofku yahay markii uu safarana laba waay saasaaba asal ahaan loo fard yeelayba sidaasi wa uqira salaatu safari wa ziidat salaatu lxadari soo maa caisha hadiidkeedii salaad mu ee safarka sideeda lagu sugay laba rakacdood salaada muqiimkana laba lagu daray saddexdaani laba laba kale lagu daray idan markii laba la dukanayo masaafarku laba dukanayo asalkii hore waay markii gurigiis yimaad afar dukanayna labadii kale lagu daray ku daraa sidaas fadalla huwa qowlkan ibnu cabaas wuxuu tusinayaa calaa ana arubaaciyata rubaaciyada hiya ayada almaqsuudatu midda loola jeedo inay tahay hee xadiidkaani tuwa kuwa la gaabinaya in ayada ay tahay ayaa laga fahmaya ay yihiina laga fahmaya fadalla wuxuu tusinayaa hadalkan ibnu cabaas calaa ana arubaaciyata rubaaciyada hiya rubaaciyada inay tahay almaqsuudatu midda loola jeedo warkaani waaya mid laba oo fi safari rakcatayni in laga wado rubaaciyada waay safar markay tahay laba waay muqiim markii la yidhahina afar waay muqiim markii la yidhahina intaan afar lagama badin kama yara soo ma intaas safar markii la yidhahina intaas waay lagama yarayn karo lagamana badinayo idan salaadaha in la gaabiyo bannaan tahay waa saddex salaadood waan ogaanay salaadaha dhan ma aha shanta salaadood saddexa ka mid a waay salaada subax lama gaabiyo maqrab lama gaabinayo biijmaaca waa taasi iyo nebiga ficilkiisa iyo saxaabada afarta lagaa saddexdaas kale la gaabinaya afar afar almasalatu athaalithatu masalada saddexaad fii xaddi safari safarka xaddiisay ku saabsan tahay alladii safarkaasoo tuqsaru loo gaabinayo fiihi dhexdiisiba asalaatu salaada loo gaabinayo iyo wa nowcihi nooci safari safarka noociisii oo fii noocihi meesha ku cadafanta masaladan saddexaad maxay ka hadashaa safarka salaada loo gaabinayo xaddiisi ilaa antee ilaa antee salaad loo gaabinayaa markii la safaraayo safarka salaada loo gaabinayo waa safarka ilaa antee la markii loo safaraayo salaad la gaabinaa xaddeedii waay la ogaado waay mar kastoo la safarayaahe almasalatu athaalithatu masalada saddexaad fii xaddi safari safarka xaddiisay ku saabsan tahay alladii safarkaasoo tuqsaru la gaabinayo fiihi fii safari safarka dhexdiisiiba salaatu loo gaabinayo wa nowcihi nowcii safariga safarka nooce safarka ma la kala qaadayaa mid xalaal ah mubaax ah ee mid mubaax ah miya mid waajib ah keligiis miya ama mid muxaram ah hadda naftirkiis waa ku jira kee waaye noocee safarka noocee waaye kan salaada loo gaabinayo xaddu safari safarka xaddiisii alladii safarkaasoo tuqsaru la gaabinayo fiihi ladiga dhexdiisii asalaatu loo gaabinayo hee sittata casara lix iyo toban waaye farsakhan min farsakhin arifoof ah arifoof arifoof ma taqaanaa haye arifoof maxaa laga wadaa ya subaxdii markii meesha aawa asaga laga deeyay xaafadiisii ah ka foofayo duurka aadaya waa ya ilaa meesha ka soo laabanayo sa arifoofkaasa la hal arifoof arigan habeenkii meeluu seexanaa soo maa ari ma seexdaa horta ma seexanayo meeshii isaga xaridiisii ah habeenkii lagu xaraynaayo dheh subaxdii markii hee duurka loo daayo waa soconaya waa soconaya waa soconaya waa soconaya ilaa arigaasi soconayo xillo oo asaga meel markii uu gaaro soo laabanaya jirta meeshii hore u soconay socday ka soo laabanayay markii la gaaro waxaa la yidhahdaa hal ari foof waay meesha haddana awa meesha la seexinaya berri meeshaasi haddana waa sii soconaya meeshii kasoo laaban jiray markii la gaaro laba ari foof waay waa la seexina subaxdii kale meesha laga dhaqaajin haddana ilaa meg waay marka lix iyo toban ari foof waa la yihahda marka ma fahamteen sidaas baadiyaha mareen so waa yaqaana soo ma dadka baadiya soo maray waa yaqaanaan hawshaas waa soo laabanaya meeshii subaxii ka tago markii oo muddo socdo waa soo laabanaya habeenkii haddana gadaalaga soo laabanaya farsakhaasa la yidhahda marka arifoof waay lix iyo toban arifoof taqriiban laakiin soo dhawayn le waay taxdiidan ma aha laga yaaba wax yar taqriib markii aad maqasho wax yar haddii ku darsaman dhima laha wax yar haddii ka nuqsaamaan dhima laha laakiin u dhow waaye taqriib taxdiid intaasna lagama badin karo lagamana yarayn karo waay laakiin taqriib haddaad maqasho waxyar hadday dhimanto dhima lahaa waxyar hadday ku darsamaan dhima lahaa taqriiban wahiya faraasiktaasi ama farsakhaasi arbacatu burdin afar rar qawoob waay haddana afar rar qawoob afar rar qawoob yaa yaqaan haddana haindik yah cidaha la raraay yah cidaha cidaha la raraay cidaha maa ka wadaa guryaha la meesha laga guuraay baadida waay haye subaxdii meesha laga raro ratige ama awrta meesha subaxdii aqalka lagu raro waa la soconaa waa la soconaa markii la gaaro qoraxda markii kala barkay gaarto way degayaan soo maha haddana wax yar markii dabeesha soo dhaqaaqdo oo duhurka gadaashiisa dhan way raranayaan ilaa qoraxda meesha ka dhacayso haddana way soconayaan qoraxda meesha ku dhacdo ay haddana barinayaan subaxdiis ma fahamtee marka afar rar qawow waay marka qawowgii hore qawowgii galabtii gelinkii hore qawowgiisii waa la soconaa kalbarka markii qoraxda gaartana waa la degaa haddana qawowga dambe galabtii waa la raraa waa la soconaa ilaa qoraxda markay dhacdana haddana waa la degaa imis maalmood marka laba maalmood soo maa gelinkii hore hal rar qawow waay gelinkii dambena hal rar qawow waay subaxdii horena haddana maalintii labaad hal rar qawow waay galabteedana meeq waay marka afar soo maa sidaas bilad iyo baadiye kamal ma kala maarmaan ma fahmin oo sidaas burdiga wahiya taasi waxaa waaye arbacatu burdin waaye afar rar qawow waaye wa bilamyaali ilgaarsiiska markii loo fiirshana amaaniyatun arbacuuna maylan waaye mayl mayl markii loo fiirsho ilgaarsiis maylka waa ilgaarsiisa la yihahdaa ilgaarsiis maxaa laga wadaa intaa istaagaysa adig inta fiirinaysa inta ishaad arkayso meesha ishaada gaarto hal ilgaarsiis waaye meesha ka bilaw haddana meesha ishaad haddana gaarto ilgaarsiis hal waaye meesha istaag haddana meesha iska ilka ishaada gaarto haddana mee waay marka imisa ilgaarsiis afartan iyo sideed waay ilgaarsiis waay ama waxay dhaheen culamada qaarna saas mahane intaa istaagaysaa waxaad arkaysaa wax halkaas muuqaal ah waxaan nin miya mise naag waay qof bani aadam miya mise xaywaan kale waay geed miya qof waay waxaad ka shakiyso meeshaad ka aragdo intii udhays maxaa la yihahdaa hal ilgaarsiis waay haddana meesha istaag haddana meesheedi kale waxaas qof miya shimbir miya wax maxaa la yihahdaa haddana hal ilgaarsiis haddana ilaa saas laga wadaa inoo la dhahay muhimid ma marta saas waay waayahay mayl marka saasa la yihahdaa halkii meyla saasa halkii mayl wa bilamyaali ilgaarsiiska markii la fiirshana thamaaniyatu arbacuuna afartan iyo sideed waaye maylan min maylin ah wa huwa kaasina maaki waaye yuqaaribu u dhowaanayo thamaaniina kilomitran waaye sideed ki siddeetan kilomitr waaye siddeetan kilomitr idan kilomitr hadda la isticmaala soo maa imisa kilomitr marka siddeetan kilomitr qofka markii safarkiisa u safraaya marka siddeetan kilomitr ee salaad he waa gaabinayaa haddii siddeetan kilomitr ka yar tahayna ma gaabinaayo salaadii meesha isagaa wixii safar ma aha siddeetan kilomitr waay waagir wax la dhihi jiray xamar bakaarah iyo iyo daafeed oo kale waay xamar iyo daafeed oo kale imsa kilomitr siddeetan waay shaal yahay saqash ma dhahaa sideetan waa dhihi jireen ma aqaanan meelahaas waaya meelahaas oo kale waxay samayn jireen saas ku samayn jireen ku xasuusanahay xilliga afgoyan joogi jiray magtahay meesha xirku ahay marka dumarka ayaa musaafada ay gelinaya xamara ka soo wadayaan daafada geynayaan musaafad waa la geeyey waa lasoo meherinaya waa lasoo laaba jiriye saasaan ku xasuusanahay waxay dhihi jireen ya ha ya ha ayaa udhexaysa mitr ee hal meel u dhiganta sax ah ayaa ku imaanaysa meelka badan saasaa dhahayaan sidii meelkaasi dadka qaar hore saasa u yaqaaneen lakin hadda dadka jooga kilomitrkaas ayaa isticmaalayaan hadda wuxuu leeyahay marka ay culamada tilmaamayaan in siddeetan kilomitr ay ay tahay musaafada ay dhahayaan ayib wixii markantaasi ah salaadee waa loo gaabinayaa sidaasi waay wahiya sideetan sideetankaasi kilomitrka yowmaani laba maalmood waay mujeeda laba maalin waay oo meel laba maalin ee loo soconayo waay qaasidaani dhexdhexaad ah fii zamanin zaman dhexdiisii la soconayo zamankaasoo muctadilin isagana dhexdhexaad ah kuleel aan ahayn qawown aan ahayn bisayrin socod markii loo fiiriyo bisayri lafqaali culeesaha kii u saaxiibkaa socodkiisi waay culeesaha socodkiisu saaxiibka culees maxaa laga wadaa safarka waay oo ratigii awrta la raranayo lagu socdo waay marka awr la roray ama la raray ee socodkiisii waay afqaal waxaa laga wadaa xamli waay waxyaabaha awrka la raraya laga wadaa bisayri alafqaali culeesiyaashii socodkoodii culeesyaasha waxaa laga wadaa ratiga iyo wa dabiibi alaqdaami lugaha socodkoodii waay markii lug lug lagu soconayo laba maalmoodoo loo soconaa waay qofka lugtiisi lugtiisiya dhexdhexaadka zamanka dhexdhexaad yahay haddii wax raran la socdana laba maalmood loo soconayo kaasoo siddeetan kilomitr ah ayuu leeyahay waaya wasama nabiyu nebigu wuxuu ku magacaabay sal allahu alay wasalama yowman maalin iyo walaylatan habeen ee safaran waay nebigi laakiin wuxuu ku magacaabay hal maalin iyo hal habeen meel loo soconayo wuxuu ku magacaabay safar waay safar uu ku magacaabay wa kaana bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas wuxuu ahaa wa bnu cumara iyo cabdullahi bnu cumar waxay ahaa wuxuu ahaa isagana radia allahu canhum yaqsuraani kuwa gaabinayaan ayay ahaayeen wa yufdiraani kuwa afuraya ayay ahaayeen fii arbacati burdin afar rarqaboob dhexdood ay u afuri jireen wa hiya arbacatu burdintana sitata cashara lix iyo toban way farsakan min farsakin arifoof ah laakiin sida saxiixiga ah intan dhan waa taqdiiraad sida saxiixiga ah hee xadka safarka salaada loo gaabinaya xadkiisii hee yurjacu ila alcurfati ama ila alcurfi waxaa loola laabanayaa curfiga axaadiista ku timaada oo tilmaamayso musaafadan dhammaanteeda wax qaar daciif ah iyo wax sariix aan ku ahayn intaasi waay saxiix hayru sariix sariix hayru saxiix intaas le waay sida saxiixiga marka maxaa loola laabanayaa curfigii waay yurjacu ila alcurfi curfiga loo celinayaa wixii curfiga safar u yaqaano safar waay salaadan waa loo gaabinayaa wixii curfiga safar aan u yaqaani aqoonina hee dadka wixii af safar aan u aqoonina safar ma aha sidaas waay waalcurfu macmuulun bihi idaa warad xukma min asharci shariifi lam yuxad meesha loo celinayaa curfi waa lagu camal falaa wa amaa nawcuhu nawcu safari safarka noociisi oo safarka salaada loo gaabinayo noociis miya fa huwa kaasi asafaru safarki waaye safarkaas oo almubaaxu la baneeyey mubaax ah la baneeyey waay almubaaxu banaan miya masle baneeyey waay mubaaxu almubaaxu ism faacil miya ism faul waay eh abubakar ism faacil waay mubaaxu la baneeyey waay almubaaxu almubaaxu la baneeyey waay sadaka safari oo kale litijaarati ganacsi dartiis loo safaro ganacsi meeshaas u aadaysa alaab ka soo iibso ayaad rabtaa meel kale saasa uga baxday wanashati oo kale ama wanusha hee dalxiis waay meeshaasi soo dalxiis ahaan u aad waa iska banaan tahay haddii aan ahayn waddan gaalo dhib kale aan kugu dhacayn wsafaru isafar waaye alwaajibu mid safar mubaax waay midka labaadna wasafaru safar waaye alwaajibu oo waajibka ah safarka waajibkaana waana midka loo baneeyay waa isaga safar mubaxa iyo safar alwaajib sida ka safari oo kale waaye safarka lilxaji xaj dartiisa loo safarayo iyo waljihaadi jihaad dartiisa loo safarayo waa la banaynaya inuu gaabiyo salaad iyo wasafaru safar waa midka saddexaad safarkaasoo almasnuunu loo suneeyey almustaxabu loo suneeyey waa isku mid mustaxab iyo masnuun iyo manduub iyo dhammaantoodii macnaa waaxid le waay culimada kale qaar wal qaar way kala qaadayaan laakiin sida saxa waa saas almasnuunu almustaxabu almanduubu isku mid waay sida ka safari oo kale liziyaarati ziyaarasho darteedii dadaa rabta inaad soo ziyaaratid ziyaarataas aad u socoto waa gaabin kartaa mus iyo wasafaru safar waaya lilmarati midka afraad iyo wasafaru safar waaya lilmarati mar tookadii darteeda athaaniyati labaad loo la safaraayo xagee loo safaraa fi lxaji waay xajkii marka hore kugu waajibay inaad safartid maxaa waay waajib waay mar labaad hadda ku ceshinaysan inaad safartid maxaa waay suno le ma sidaaba sunaa soo maa alwasaa'ilu lahaa axkaamul maqaasid wa calaa haadaa marka kan dushiisii markii la qabto wa binaan calaa haada dheh kan dushiis markii lagu dhiso warka fasafaru lmuxaramu laa yajuusu fiihi lqasru fasafaru safarka almuxaramu oo la xarimay laa yajuusu ma banaana fiihi fi safari almuxaram safarkaasi la xarimay dhexdiisii alqasru salaad gaabinteeda ma banaana qof safarulmacsiya u safaray hee muxaram ah u safaray inuu salaada u gaabiyo ma banaana calaa ra'yin ra'yi dushiisii markii la qabto ra'yigaasoo kaiirin badan calaa ra'yi kaiirin la isku idaafay calaa ra'yi kaiirin in badan ra'yigoodii markii la qabto oo min alculamaai kamid a maxaa laga fahmaa meesha khilaaf inuu jiro soo maha saddex qooloo ku sugan qool oo ah kan meesha hadda noo yaalo oo ah safaru lmacsiyati laa yuqsaru fiihi asafar asalaa safaru lmacsiyati laa yajuusu fiihi alqasru koow oo kan meeshan taalo safaru lmacsiyati e laa yajuusu fiihi alqasru safar iyo qool labaad oo ah kullu safarin yajuusu fiihi lqasr safar kasto macsi ha ahaado waajib ha ahaado mustaxab ha ahaado sunah ha ahaado ee mubaaxa kulligiisii waa bannaan yahay culamada qaar ay qabaan saas iyo tafsiil tafsiil oo ah haddii markii hore asiga macsi inuu u safaro keligeed u qasdo ma bannaana haddii markii hore macsi inuu u safro aan u qasdin laakiin safarkii gudihiisii macsi ku sameeyo e waa u bannaan tahay le maxaa yeele markii hore bilowgaa la fiirinaa bilowgii macsi uma soo firin lakiin safarkii gudihiisa macsi kusoo dhacday inuu soo sameeyo ma bannaan tahay ha waa u bannaan tahay tafsiilkaasi tafsiilka waxaa qabaa ibnu albani raxmat ullahi caleyh lakiin culimadoodii kale waxay u badan yihin labadaasi qol laakiin waxaan mancinayo lama haayo safar almacsiya iyo safar hayr macsiya wax kala qaadaya nas a lama hayo laakiin sidaasi jumhuurta waxay u badan yihiin sida meeshan ku taalo saasaa soo soo qaatay musanifku raxmatullah almasalatu araabicatu masalada afaraad hal yajuuzu ay hal yuqsaru ma la gaabi ma hal yaqsuru dheh ma gaabinayaa man qofkii oo nawal iqaamata negaasho ni niyeysto qofkii ma safar u ahaa meel ayaa tagay meeshii isaga tagay wuxuu niyeystay inuu meeshani ku nagaado iska joogo salaadii ma gaabinayaa mase maadaama inuu meeshan ku nagaado niyeystay salaadii waa taamyeelayaa taasuu ka hadla igu saabsan tahay almasalatu araabicatu maslada afaraad waxay ku saabsan tahay hal yaqsuru ma gaabinayaa man qofkii nawaa huwa manka niyeystay aliqaamata nigaasho man nawal iqaamata nigaasho qofkii niyeysto yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ninkaas ilaa tafsiilin waay in la kala saaro warkiisii xukunkiisii maxay u baahan tahay in la kala saaro waay wa bayaanu dalika arrinkaas bayaanintiisiina waxaa waaye annahu mankaasi in nawaa haddii niyeysto aliqaamata iqaamo oo almutlaqata la itlaaqay waqti aan ku xirnayn iska joog maalmo kuma xirnaa iska joog oskiniyst hee lam yaqsur ma gaabaynaayo safar u ahaa meel u tagay meeshan iska joog horta laba maalmood ma dhihin saddex maalmood ma dhihin iska joog u dhahay bes meeshan iska joog horta meeshii waa u bogay iska joog horta inta waa iska joogay muxuu samaynaya salaadii ma gaabaynayaa maya maxaa dhacay lincidaami sababi sababkii ayaa la waayay sababkii waayidiis darteedii waay lincidaami sababi liajli incidaami sababi waay sababkii waayidiisii darteed sababkii almubiixi u banaynaya ninkan lilqasri gaabis gaabin waay fii xaqihi xaqiisii inuu gaabiyo sababkii u banaynayay ayaa la waayay muxuu ahaa kaas safarnimo safarkii waa kaba- ka baxee waaba nagaaday waaba degay meeshii kadalika kaas ayuu la mid ahaaday inahaa haddii niyaysto qofkii aliqaamata nigaasho akthara wax ka badan min arbacati ayaamin afar maalmood meeshaan wuxuu dhahay afar maalmood ka badan inuu ku nagaado ayaa niyaystay isagana saas way salaad hee ma gaabinaya waa taam yeelaya oo masaaqaama waa nagaaday lixaajatin dan darteed ayuu ugu nagaaday wadanna waxaan u maleeyey allaa tanqadiya inaysan dhammaanaynin dantii ilaa bacda alarbaca afar beri kadib mooyaane dantaan niyow ma dhammaanayso afar beri kadib mooyaane ka hor ma dhammaanayso danaa meesha ugu nagaaday dantiina wuxuu us- u malaynaya oo yaqiininaya in afar beri ka hor aan dhammaanayn ilaa afar beri kadib mooyaane markaas haddana maxaa samaynaa salaadii hee waa taamyeelaya ma gaabinayo maxaa u daliil arrintaasi marka waa kana dho masaladan aad alisu khilaafsan yahay laakiin sidii xoog badnaya soo qaaday musanifka raxmatullahi lianna nabiya nebiga sala allahu alayh wasalam aqaama wuxuu ku nagaaday nebiga bimakata mako fasallaa wuxuu dukaday nebiga biha bimakata makee ixdaa wa cishiriina labaatan iyo kowa ku dukaday salaatan min salaatin ah yaqsuru huwa nebiga isagoo gaabinayo fiihaa salaadii dhexdeeda gaabinayo waay. salaadii dhexdeeda isagoo gaabinayo ku nagaaday labaatan iyo kow salaadood see ku imaanaysa waa kana fiiri wadalika arrinkaasin waxa way anahu nebiga qadima waxaa soo galay subxa raabicatin subaxdii afaraada soo galay صح رابعة انت بس ذي الحجة صباح هذه أفراد الصوغ عليه صباح صلاة صباح ايه أفر بيش مركي مرة يسي عن رفاه أفر مالنتي جوجدي صباح هذه ايه الصوغ عليه مكة مكة فأقام النبي وحكون نقاد إلى يوم التروية أكو ناشدي يوم كذا إلى لقى قارو كون نقاد أكو ناشو أكو ناشيا يا غانمين أكو نما تغانن أكو نما ya dhereg waayo biyaha laga dherko ee okonaasha la yirahda soo ma maalinta sideedaad waayo maalinta sideedaad oo xajka xujaydii xajka tageen xajka xarmanayaan waayo maalinta sideedaad xarmanayaan dadkii meesha tago xajkiisu yahay tamatuc marka hore cumradii la samaysana waa la xalaal naqanayaa hoteelaha la iska deganaanaya ilaa laga gaaro sideedaad sideedaad markii la gaaro waa la diyaar garoobay marka waagii hore hee maxaa lagu xejinayay awr iyo geel sooma geelii waa la waraabinayaa weeladii biyaha lagu shubnayaa waa las diyaarinayaa dadka biyahay cabayaan geelii waa la dharginaya biyaha laga dharginaya dadka calooshayda waa buuxisanayaan biyo meelo kale biyo lagama helayo hadda meesha meel kasta biyo laga helayo toba ku furan tahay maaha waagaasi weelashiina biyaha lagu buuxisanaa weel weelkii waa la dharginayaa geelii waa la dharginayaa calooshii dadkii waa la dharginayaa maalintii dherigtu way soo maa biyaha le laga dherigaa akonoosha la yirahdaa marka waa garta wax qariib qariib idinku aan u eg tahay sooma dib malaha konosha ha array tarwiya ray ray dhergoy sooma ha array geel ama ariga ama lo-da markii marka hore biyaha cabaan wax yar meelahaasi oo fadhiyaan mar labaad lagu soo celinayo hee si fiican inay biyaha u qaataan maxaa la yihahdaa rikaad ama sa ha ya غربة وحا ما فهمتين أرد ما فهمتين ساسة إلا قوالا بي ولا قدركم واي يوم التروية مرك مالنت سديداد واي إلا لقى قارة يوم التروية تي تروية دي مالنت هذي واي درتي بيها لقى درقاية مالنت هذي واي لقى قارة واي ما هو دحي مرك مالنتي أفر maalintii afaraad subaxdeeda markii soo galay koow maalintaasi maalintii shanaad labo maalintii hee lixaad meewa saddex maalintii toddobaad afar soo maha maalintii toddobaad maalintii sideedaad subaxdeeda meesha waa laga tagaaba imise kuna gaadhay marka meesha maka afar maalmood laba maalmood imisa salaad waay laba maalmood imisa salaad loo tukanaa toban laba kalena mee waay subaxdii meeshii laga tagaaya ku dar labaatan iyo mata toddoba ah labaatan iyo laba ah koy waatan labaatan markii wada sheegay وعشرين إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها ku gaabinayo intii afarta la gaabinayo waxa kale lama gaabinayo intaasoo ku dukaday afar maalmood oo ku nigaday afartin ee ma gaab ma ma tama ma taameerin ee waa gaabinayay idan afar wixii ka badan e waa la gaabina waayo afar wixii ka hooseeyana afar wixii ka badan lama gaabinayo afar wixii iyo wixii ka hooseeya lama gaabinayo haddi meesha kuna gaado waayo waayahay fasallaa nebigu waa dukaday subax subax salaad subax dukaday uma kadibna kharaja waa baxay waa kase wuxuu ku dukaday afar iyo labaatan iyo kow salaadood faman aqaama qofkii negaado arbacata ayaamin afar maalmood meel ku negaado oo masaqala wax ka yar mila iqaamatihi waayo saasoma faman qofkii aqaama negaado arbacata ayaamin afar maalmood oo mase aqalla wax ka yar hee midlu iqaamati nebiga negaashadiisa oo kale sal ly slama qasura waa gaabinaya waman qofkii zaada ziyaadina tama waa tamyeelaya dakarahu alimaamu axmedu ayaa sheegay warkaas qaala anasun anas wuxuu dhahay aqamnaa waa negaanay bimakata caysan anaa ku negaanay naqsuru anagoo gaabinayno asalaata salaada haya see la yaala haddana toban maalmood oo ku nagaanay makuuli anas ibni malik waana khaadimkii nebiga intaasina salaad waa gaabinaynay asiga daaweyna waa ka fiir wa macnaahu xadiidka oo anas ama anas qoolkiisi macnihiis waxaa waaye maa dakarnaa le waaye sidii aan soo sheegnay le waayba isma iskama hor imaanayaan waay maxaa yeele liannahu anas xasiba wuxuu hisaabay khuruujahu nebiga baxitaankiisi ilaa milan asiguu baxay iyo carafata wa ilaa carafata u baxay iyo ma wixii bacdahu ka dambeey intaasi oo min alcashri tobankii hisaabay aanisni intaasina kuma jirna waabas la socday meeshi waba laga tagay waa la wareegayayba casrina sunaani soo maa afar maalmood meesha kuna gaaday maalinta sideedaad oo mini loo soo baxay ku dar meeq way ya shan way maalintii carafo la aaday ku dar meeq way lix sagaalaad way soo maa maalintii tobnaad ku dar toddobo ayaamu tashriiq saddexad ku dar saddex ku darsa toddoba saddex ku dar ma waay tobankii saasoo ku yimaadeen anas intaa tabtir intaasoo xisaabay waay ويقصر وقابين قفكي صلاة إن قام مركي أن نقادو لحاجة لأجل حاجة أن نقادو بلانية الإقامة أسغو نقاشة أن يسنين فوق أربعة أيام وحي كبضن وقابين يا واي إنو كن نقادو ولا يدري أن أغين أسغن متى ينتنقضي قورمي قوي سنيداسي أما نقاشي داسي واي أو مسو حبسة لحري ظلما لحري أو بمطرهم xubisa la xabaasay dulman liajli dulmin loo xabaasay waay aw mas bimaqanayn madar sababtiisii loo xabaasay waay walow aqaama haba hana gaadee markaasi siniina waay dhowr sanaba hana gaadee maanta waay berri waay maanta hadda lagu daynaya waa xiran yahay ninkaani musaafir waay meela lagu xiray maanta waa lagu daynaya waa lagu imaan doonaa berri saacad dambe sanadka sanadka dambe muddo looma qabanin waa ku jira alle muxuu sameynaa salaadii soo gaabsan alle qaala ibnu lmundiri wuxuu dhahay ajmacuu waxay isku waafaqeen culimada calaa ana almusaafira musaafirka yaqsuru inuu gaabinayo maa lam yujmac yujmic dheh haddii isaga aan go-aansanin iqaamata nigaasho almasalatu alkhamis allah subxana wa taala